بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب معرفة علامات الإعراب icraabkii calaamooyinkiisii calaamooyinkaasi barashadooda ayuu u baab yahay baabkaani lirafci rafcihii ayuu u sugnaaday arbacu calaamaatin calaamooyin oo afar ah addamatu dama ayay u sugnaatay wahiya damadana al aslu waa mid asalka ah iyo wal waaw waaw ayaa u sugnaatay iyo wal alifu alif ayaa u sugnaatay iyo walnuunu nuun ayaa u sugnaatay wahiya saddexda dambena naa'ibatun waa kuwa naa'ib ka noqonayo can idamati damadii xaggeed fa ama damatu damadii fatakunu hiya damadii waxay noqonaysaa calaamatan calaamad lirafci rafci ayaa ugu noqonaysaa fii arbacati mawaadica boosas afara dhahdoodii bilismi isimkii dhexdiisa uga ahaanaysaa isimkaasoo almufradi la keliyeeyey munsarifan mid sarfoomaaya laykaana ahaaya ow amase kayra munsarifin mid sarfoomaaya keyrkiisii ahaayaba naxwu qaala allahu ilaahay wuxuu dhahay oo kale waay waid qaala ibraahiimu nebi ibraahim markii uu dhahay sheeg nebi maxamed oo dadkuu sheeg waid qaala muuse nebi muuse markii dhahay uu dhahay dadkuu sheeg waay iyo wa fii jamci taksiiri dooriintii jamceeda dhexdiisii munsarifan mid sarfoomaaya laykaana ahaaya aw kayra munsarifin mid sarfoomaaya keyrkiisii ahaayaba naxwu qaala asxaabu muusaa muuse asxaabtiisii waxay dhaheen oo kale waay iyo wa masaakinu guryaal guryaalkaasoo tardowna aada ku raali noqonaysaan haa masaakinta iyo wa min aayaatihi alla aayadihiisii ayay ka mid ahaatay aljawaari doomihii wa fii jamci lmu'anasi dhadigii jamciisii dhehdiisa uga ahaanaysaa jamcii assaalimi bidbaaday iyo wamaakii u xumila huwa maaga la ximbaaray calayhi jamcagaasi dushiisa lagu ximbaaray nacw idaa jaa-aka haddii ay kusoo gaarhaan almu'minaatu gabdhihii mu'minaadka ahaa oo kale waay wa ulaatu laxmaali iyo waulaatwa ulaatu laxmaali kuwii uurka u saaxiibka ahaa oo kale waaye iyo wa fi lficli ficilkii dhehdiisa uga aanaysa ficilkii almudaarici shabahay isimka alladii ficilkaasoo lam yatasil aan la xidhiirsanin biaakhirihi dabayaagadiisii shay-in waxbo naxu narfacu waan koryeelaynaa darajaati man qof darajooyinkiisii nashaa-u aan doonno oo kale waay wallaahu alle yadcuu waa u yeerayaa dadka ilaa daari salaami badbaadadii daarteeda xaggeeda ayuu ugu yeerayaa oo kale waaye wa ama alwaawud ayib musanifku raxmatullaahi calayhi wuxuu dhahay baabu macrifati calaamaati alciraab markii kasoo hadlay albinaau alicraabu walbinaa baabbaab alicraabi walbinaa'i kasoo hadlay gadaasheeda ayaa wuxuu ka hadlayaa icraabkii calaamooyinkii lagu garan lahaa barashadoodii calaamooyinkaasi la barto ayuu ka hadlay baabu macrifati calaamaati alicraabi markii la joogo waxaa lagaga hadlaa laba arrimood in badanna hore waa usoo marnay labadaasi arrimood baabu macrifati calaamaati alicraabi markii la joogo ama baabkani musanifku wuxuu kaga hadlayaa laba arrimood kow aqsaamu alaamaatu calaamaatu aqsaami alicraab aqsaamu alicraab calaamooyinkood iyo boosaska oo calaamooyinkaasi galayaan oo loo yaqaano almucrabaad labadaasi ayuu kaga hadlayaa waxaan dhahnay baabu macrifati calaamaati alicraabi musanifku wuxuu kaga hadlayaa laba arrimood koow aqsaamu alicraabi calaamooyinkood iyo hee meelaha ayaga galayaan oo loo yaqaano almucrabaatu labadaasaa lagaga hadlaa marka hore waxaa laga hadlaa calaama aqsaamu alicraabi calaamooyinkood markii laga hadlaayana saddex dhinaca laga hadlaa markii laga hadlaayo calaamaadkaasi waxaa laga hadlaa saddex arrimood koow ama saddex dhinac ayaa looga hadlaa marka hore waxaa looga hadlaa maxaa asal ah maxaa naa'ib ah mana laga hadlaa maxaa asal ah iyo maxaa naa'ib ah mar labaad waxaa laga hadlaa maxaa xaraka ah iyo maxaa huruuf ah ayaa laga hadlaa markii labaad waxaa laga hadlaan dhahnay maxaa xuruu xaraka ah calaamaadkaasi maxaa xaraka ah iyo maxaa xuruuf ah ayaa laga hadlaa mar saddexaad waxaa laga hadlaa maxaa daahir ah iyo maxaa taqdiir ah ayaa laga hadlaa maxaa daahir ah iyo maxaa taqdiira calaamaadkaasi saddexdaasi noocba waa laga hadlayaa waxaan dhahnay aqsaamu licraabi calaamooyinkoodu markii laga hadlaayo waxaa looga hadlaa saddex dhinac marka hore waxaa looga hadlaa maxaa asal ah iyo maxaa naa'ib ah maxaa asal ah markii la yidhaahdo jawaabtu waxay noqonaysaa hee adaa laga rabaa maxaa asal ah afar ayaa asal ah aqsaamul icraabi calaamooyinkooda markii laga hadlaayo maxaa asal ah iyo maxaa farac ah ama maxaa naayib ah maxaa asal ah markii la yidhaahdo jawaabteeda waxay noqonaysaa afar ayaa asal ah aldamatu walfatxatu walkasratu wasukuun intan waa asal maxaa naa'ib ah markii la yidhaahdana waa toban waa kow hee dama saddex ay naa'ib u noqonayaan labo afar oo fatxa naa'ib u noqonayaan meegaas ku yihiin saddex iyo afar meewa toddobo iyo labo kasra naa'ib u noqonayaan meegoe sagaal wa marka maxaa dhane horta afrikama dhane toban lee waay sax waa sabqulisaan toban lee waay iyo hee ee sukuun jami u noqonayaan mes sukuun haa labo naa'ib u noqonayaan meegoe ko iyo toban wa ko iyo toban wa waayahay laakiin haddii hallay la dhaho waxay ku noqonayaan toban waay soo ma idan toban naa'iba iyo hee afar asal ah laisku daray afar iyo toban way haddii laakiin la yidhaahdo sukuun laba ayaa naa'ib ka ah markaas waxay noqonayaan shan iyo toban calaamo waay intaas waa fahmay soo maa waa ku celinayaa markii laga hadlaayo aqsaamul icraab calaamooyinkood maxaa asal ah iyo maxaa naa'ib ah hee naa'ib maxaa waay markii asal maxaa waay markii laga hadlaayo waa afar waay afartana waa afdame iyo iyo fatxi iyo ikasre iyo sukuun waay intaan waa asal aqsaamu alcraab calaamooyinkood afartan ayaa asal u ah ayagoo afartan la heli karo hee wax kale lama keeni karo haddii afartani booskaasi laga waayo in la keeno suurtagal noqon wayso ayaa inta kale la keenayaa afartaas inteedhi maxaa naa-iba markii la yidhaahdo jawaabteed maxay noqonaysaa toban ayaa naa-iba toban ayaa naa-iba ama kow iyo toban tobanka ka soo qaad dama waxaa naa-ibi ka noqonaya saddex waaw iyo alif iyo nuun fataxa waxaa naa-ib ka noqonayaa afar kasro alif ya iyo adfu nuun saddex leebe hormaa sheegnay kasro iyo alif iyo ya iyo xadfu nuun sax waxay isku yihiin marka saddex hore iyo afartan toddobo kasra iminsa naa-ib ka noqonaysa labo labad maxay yihiin yaa iyo fatxo waay toddoba labo lagu daray waa sagaal sukuun iminsa naa-ib ka noqonaysa hal halkaas maxaa way xadf waay xadaf bes noon laguma daraayo xarfu cilo laguma daraayo waa xadaf sagaal hal lagu daray meega waay toban tobankaasiina naa-ib waay calaamaad calaamaat ulciraab waay laakiin waa naa-ib waay meeshii afarta asalka ay gal waayaan ayaa ayaga galayaan haddii xadafka laba loo kala qaadana kuwa naa-ib noqonayo meegay noqonayaan kow iyo toban afartii usushi markii lagu daro maxay isku noqonayaan marka shan iyo toban mar dhinacaasa looga hadlaa antay dhig wax badan waa soo marnay umalaya labo waxaa laga hadlaa mar labaad maxaa xaraka ah iyo maxaa xuruuf ah inaad kala ogaatid way mar walbo baabkaani baabkii naxwada ugu muhiimsanaa waa in jaabka si fiican aada u gashatid a la rabaa u xafidid u qabatid maskaxda aada si fiican u gelisid mar labaad waxaan dhahnay waxaa laga hadlayaa maxaa xaraka ah iyo maxaa xuruuf ah ayaa laga hadlaa maxaa xaraka ah markii la yidhaahdo waa afar wixii xaraka ah waa afar waay kow addamatu iyo hee alfatxatu iyo alkasratu iyo kanada yaaway awe asukuun waa sa intaas way waayahay maxaa ah xuruufna hee meega waa afar ayagana maxaa xuruuf ah haddii la yidhaahdo waa ayagana afar afarta xuruufta maxaa waaye a alwaaw waalalifu waalnuunu ku darahe waalalifu baab soo sheegne waalxadfu waalyaa dheh ya-da saxasa waalwaaw waalalifu waalnuunu waalyaa intaas sideen afar iyo afar way sideed way soo maha intaas way dhinacaasina waa mana loo xisiya loo loo qiime loo qiibinayaa marka saddexaad waxaan dhahnay waxaa loo qiibinayaa hee maxaa daahir ah iyo maxaa taqdiir ah ayagana waa labo qeybna waa taqdiir qeybna hee ee qeyb waa lafdi way muuqdaan qeybna waa taqdiiran qeyb waa lafdan qeybna waa taqdiiran labadaas qeybood waay intaan idinka baxdigeeda idin daynaya soo kooba soo fulaaseeya saddexdaasa loo qiibshaa waayahay xaggee galayaan qeybta labaad ah oo loo yaqaano mucrabaadka hee ayagaasi meega waaye tiro ahaan haddii lasoo la ijmaaliyo waa sideed waay sideedkaasiina labaa loo qiibiyaa maxaa isim ah iyo maxaa ficil ah waay maxaa isim ah iyo maxaa ficil ah waayahay isim waa afar lixdhe isim waa lix ficilna waa labo maxaa meegaa isima markii la yidhaahdo lix ayaa isima maxaa ficilana waa labo laba iyo lix laisku daray mee waayo sideed waayo hadee ijmaal la qabto waayo ijmaalan waa intaas wabasdanna ama tafsiilan markii la fiirsana toddoba waa isim saddexna waa ficil saasaa sideed waa isim dhe ee saddexna waa ficil waay waayahay iska soo gaabay hadda idan waxaan dhahnay aqsaamul icraab meelaha galayaanna waxaa loo yaqaanaa mucrabaad waxaa waaye sideed waaye sideedkaas waxay u qiibsamaan laba qiibood qeyb asmaa ah iyo qeyb afcaal ah waay asmaada waa lix kow isim mufrad labo jamcu taksiir saddex jamc mudakar muanahu saalim afar jamc mudakaru saalim shan asmaa lkhamsa lix muthannaa intan waa lixdan waa ism lixdan waa ism asmaa waay gaar ahaan isimkii mudaharka waay labana waa ficil labada ficilku waa ficil mudaaric aladi lam yatasil biaakhiri shay-un ama saxiil aakhir ha ahaado ama muxtaal aakhir ha ahaadee lama kala qaadayo hadda markii ijmaal loogu shee loo sheegayo fi lmudaaric aladi lam yatasil biaakhiri shay-un iyo afcaalu khamsa labadaasiina waa ficil sideedkaasiina calaamaadkani boosaska galayaan waay waxaana loo yaqaana mucrabaad intaasuu ku kooban yahay baabkani ijmaal ahaan tafsiilkiisina waa kana waa soo socda fiiri wuxuu dhahay musanif baabu macrifati calaamaati licraabi icraabkii calaamooyinkiisii barashadoodii ayuu u baab yahay baabkani icraabkii calaamooyinkii lagu garan lahaa calaamooyinkaasi barashadoodii ayuu u baab yahay in calaamooyinkaasi la barto calaamooyinkan yaa iskala dhaanay laakiin meesha maxaa ka hadfan aqsaamti aqsaamul icraabti afarta ahayd lasoo sheegay hee ayaga lama arko laakiin wixii lagu garan lahaa oo calaamad loo yaqaano ayaa meeshan lagu baranayaa rafci lama arko aqsaamul icraab waxay ahayn rafan warasmin wakhaflun wajasmin soo maha ayagaasi lama arko madhabkii kuufiyiintii markii la qaato lama arko wax la arkaayo ma aha haddii aan la arkaynin see lagu garanaa marka meeshan inay ay ku jiraan calaamay leeyihiin calaamaadkaasi kuwaasi aqsaamul icraab lagu lagu baranaayo ayaa lagaga hadlaa baabkan lagu dhahay isbabedelkii baabu macrifati calaamaati licraabi icraabkii calaamooyinkiisii barashadooda ayuu u baab yahay baabkaani waa la gudagalay haye lirafci rafcigii ayaa u sugnaaday isagaa ku bilaabay waa tiir kalaam aan rafcisnayn lama hela ayay dheheen culimada sidaa daraaddeed waa cumda rafcigu waa cumda waa tiir isaga lagu bilaabay waa sharaf badan yahay inta kale ku sharaf ka sharaf badan yahay dheh lirafci rafcigii ayaa ayuu u sugnaaday arbacu calaamaatin calaamooyin afar ah afar calaamo ayaa leeyahay oo lagu garanayaa meeshaan in rafci ku jiro haye maxaa waaya marka calaamooyinkaasi kelimadan waa rafcisan tahay haddii aada maqasho hee afar mid ka mid ah ayaa tusinaa haddii kelimadan waa rafcisan tahayba aada maqasho afar mid ka mid a ka raadinay bes afar le waay kama badno biijmaaci nuxaati ko addamatu dama ayaa usugnaatay waa bedel bedelu bacdin min kullin addamatu damayaa u sugnaatay icraabo kalena ku banaan tahay lakin saas qaado addamatu damayaa u sugnaaday rafcigii ayaa usugnaatay dama ayaa usugnaatay wa hiya damadana alaslu waa asalkii ilan laba qibadoo qibsamaana dhahni soo maha asal iyo naa'ib waa ayada asal ah afarta waxaa asal u ah damadu waay ayadoo meesha dama la heli karo kuwa kale lama keenaayo haddii wax la rafcinaayo waxaa asal u ah in lagu rafciyo damo waay wahiya damada ayaa al aslu asalki ah iwal waaw waaw waay waaw ayaa usugnaatay rafcihii iwal waaw waaw ayaa usugnaatay waawda hee waxay calaamo u tahay rafcihii iwal alifu alif ayaa usugnaatay aliftan waxay calaamo uta u tahay rafcihii iwa nuunu nuun ayaa usugnaatay nuuntin waxay calaamo u tahay rafcihii wahiya saddexdan wahiya talaadada waaye waaw iyo alif iyo nuunto ayaa u laabanaysaa hiyada wahiya saddexdaani talaadadaani naa'ibatun waay mid naa'ib noqonayso can idamati damadii xaggeeda naa'ibka noqonaysaa damadii ayaa naa'ibka ay ka noqonayaan haddii damo meesha gali wayso waxaa loo fiirinaa waaw inuu yaalo waaw meesha mi yaala alifa loo fiirinayaa alif meesha ma gali karo nuuna loo fiirinayaa saas way damadii haddii meesha laga waayo kow waxaa soo galaya wawdi haddii waawdii naftarkeeda meesha gali wayso maxaa haddan la keenayaa alif aliftii haddii meesha gali wayso maxaa la keenayaa nuun af saddexdan marka waa naa'ib can idama waay afartooda isku darayn waxay calaamo yihiin rafco intaas waa la fahmay soo maa idan ayaga waxay ku kooban yihiin usuul iyo nuwaab ama usuul iyo furuuc fa ama damatu boosaskii marka geli lahaayeen ayaa la sheegayaa la tartiibinayaa fa ama damatu damadii fatakunu hiya damadii waxay ahaanaysaa calaamatan calaamad ayaa lirafci rafcigii u ahaanaysaa imise boos fii arbacati mawaadica boosas afar ah dhaxdoodi afar boos ayay damadii calaamo noqotaa yay u noqotaa rafcihii waay in rafco meesha ku jiro hee boosaska ayaga lagu garanayo waa afar boos afartaasi damo ayaa lagu rafcinayaa in rafciisan tahay in meesha rafci ku jirana tusinayaas tusinaysa waay kow filismi isimkii dhexdiisii ayaa uga ahaanaysaa isimkaasoo almufradi la keliyeeyey isim waa la yaqaanaa almufrad maxaa waaye hal laga dhigayo hal habo hal almufradi la keliyeeyey oo hal laga dhigay waay isim mufrad meesha markii la joogo waxaa la yidhaahdaa maa laysa muthanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaa'i sitati shaqaynaysa hadda khamsati ma aha isagaaba sitati noo sheegi doonaa kii hore waa laga soo tagay khamsa waxbaa ku darnay oo hal sitati dhima walaa min alasmaa'i asitati mufrad markii baabkan oo baabu macrifati calaamaat alcraabi la joogo waxaa la yidhahdaa maaki ayaa la yidhahdaa laysa huwa maaga muhanan muhana aan ahayn muhana ma aha muhana maxaa laga wadaa laba ma aha waay waxaan in hal shay ay yihiin iyo in laba shay ay yihiin iyo in laba ka badan yihiin intaas soo maaha hal shay haddii ay yihiin waxaa loo yaqaanaa mufrad meesha markii la joogo wixii laba aan ahayn waay laba shay aan ahayn hal shay ah halkaasi shay hal nin ha ahaado hal naag ha ahaato wax wax garanaya ha ahaadaan wax waxaan garanayn ha ahaadaan hal shay lay la rabaa bes adi hal shay lay fiirinaysa adi a sidaas waay hal shay ama shaygaasi qof rag ha ahaado ama dumar ha ahaado ama wax kale dhul ha ahaado ama geed ha ahaado ama xaywaan kale ha ahaado hal shay le bes wax allaalayahay hal shay ay simi farada leedahay meeshaa markii joogto hal shay bes oo kuwaan soo socdan aan aan ahayn maakii way laysa huwa maaga muhanan aan ahayn muhana ma aan ahayn walaa majmuucan mid la jamciyeyna aan ahayn jamcagaas waxaa soo galayaa saddex jamc jamcu taqsiir jamcu natu saalim jamcu koro saalim intaba jamac reg gaar oo ah iyo jamac dumar gaar oo ah iyo jamac labadaba noqonayaan hal jamcba aan ahayn saddexda ka mid ah walaa majmuucan mid la jamciyeyna aan ahayn maaga walaa majmuucan mid la jamciyeyna aan ahayn maagaasi lasoo sheegay walaa mulxaqan mid la heleeshiyeyna aan ahayn bihimaa labadaasi muhaniyo jamac kii muhaniga ah ee kii la jamciyey mid wax la heleeshiyeyna aan ahayn wax mulaq mulxaq la yidhaahdo ayaa kitaabkaa noo sheegi doonaa mulxaqaasna aan ahayn muhanana mulxaq uu leeyahay jamcigana mulxaq uu leeyahay labadaasi mid la heleeshiyeyna aan ahayn mulxaq maxaa loo heleeshiyey shuruudadii muhaniga ayaa laga waayay ama jamciga shuruudiisa laga waayay saasa mulxaq ku noqday walaa min alasmaai asmaadeyna aan ka mid ahayn asitati shanta ahayd asmaa sita waa mufrad soo maa laakiin meeshan ayadoo mufrad ay laga soo reebayaa aan ahayn waay ayadoo asmaaulkhamsu mufrad ay tahay laakiin mufrad meeshaani ayada aan ahayn ayada markii laga reebo waay walaa min asmaai asmaadeyna aan ka mid ahayn asmaadaasoo asitati lixda ahayd intaasna aan ahayn kaasaa maa yadhahda meeshaani mufrad waay idan hal shay wa hal shay bes adiga waxaad fiirsanaysaa hal shay inuu yahay bes laba miya maya halla imaan aha ism mufrada leedahay bes meesha markii la joogo mufrada leedahay waaye fil ismi isimkii dhexdiisa uga ahaanaysaa isimkii almufradi la keliyeeyey oo hal haba laga dhigay wa munsarifan mid sarfoomaya kaana ahaaya aw mase kayra munsarifin mid sarfoomaya keyrkiisa ahaayaaba isimkii mufrad ay wuxuu u qaybsamayaa laba qeybood mid munsarif ah iyo mid hayru munsarif ah labada kii doona ha ahaado hee isim mufrad ayaa ugu noqonaysaa wa tusaale labadaba isagoo munsarifa iyo isagoo hayru munsarifa buu sheegay naxwu qaala allaahu alla wuxuu dhahay oo kale waaye qaala allaahu alla wuxuu dhahay oo kale waaye hadda marka qaala lama rabo meeshaan rabna xaggee waayo allaahu waayo allaahu hee waa isim horta marka hore in isim tahay see ku garanaynaa al ayaa ku jirta waayahay isimkani mufrad miya mase jamca waay ama muhano mase jamca waay mufrad waay see ku garanaynaa hal haba waay dee allah waa hal hal haba waay qaala allaahu hee alla wuxuu dhahay waay hee qaarada macno kale way noqonaa soo maa qayloosh iyo hurdo ayaana maraha qaar waa la yihahdaa laakiin taas hadda meeshan hasku dhihin ilaahay hurda waa halis an laa taakuduhu sinatun walaa nawm qaala allahu marka hadda allahu waa ism mufrad munsarif iyo hayru munsarif waaye munsarif waaye saxiix icraabteedana qaala waa ficlun maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraabi allahu faacilu qaala marfuucun biqaala wcalaamatu rafyi damatun daahiratu fi aakhirihi liannahu ismu mufradun munsarifun waid qaala wadkur xus nebi maxamedow oo sheeg way id waqtigii qaala ibraahiimu nebi ibraahim uu dhahay wuxuu ku tusaalaynayaa kana asagoo hayru munsarif ah aawe isimka hayru munsarifka ah ibraahiimu waaye waa ism marfuuc waaye waa ism mufrad horta inuu mufrad yahay maxay ku garanaynaa waa hal shay hal qof waa magaciisa idan waa marfuuc maxaa lagu rafciyey damo waaye kii horena damo lagu rafciyey saxiix waan maalaa yansarif marka wlmaanic lahu min asarf maa waay alcalamiyatu walcijma saxiix kaas way kii labaad tusaalihii hayru munsarifka ahaan icraabtiis markii la yidhaahdana waid qaala alwaawu bixasabi maa qablaha id darfu zamaanin darfu zamaan miya darfu makaan waay id darfu zamaanin ama darfun limaa mada min azamaani icraabteed waa dheer tahay mar kale qori doona laakiin hadda waa gaabsanayna insha allah id darfun limaa madaa min azamaani waay id id lafdigan la yihahdo darfun daraf waay darafkaasoo limaa ki u sugnaaday madaa tage oo min azamaani ah zaman horey u dhacay ay tusiisaa id qaala ibra markii nebi maxamed ka sheekaynaya ama ka hadlaaya aayaddan ilaahay kusoo dejiyay ka waramaayay wax horey nebi ibraahim u dhaxay miya mase wax hadda kadib dhahayo ay horey waay warkan horey inay u dhacay ay tusinaysa marka id darfun lima mada min azamaani ayaa la yidhahdaa qalana ficlu maadi mabniy lfati lama lalo min alcraab ibrahimu faacilu qaala marfuucu biqaala wacalaamatu rafi damat dahirat fi aakhiri lanahu ismu mufradu غayru munsarifin waid qaala muusaa wadkur xus nebi maxamedow id waqtigii hus sheeg waay ideeda waa mar walba meel meel ayaa ku tacalluqtay udkur ama udkuru ada udkur waay wadkur xus nebi maxamedow id waqtigii oo qaala muusaa nebi muuse u dhahay hadda markaa muusaa waa isan mufrad a waay maxaa yeelay waa hal qof waana rafcisan tahay maxaa lagu rafciyey in rafiicsan tahay maxaa tusinaya damo waayahay waxaan soo soo sheegnay icraabkan ay calaamaatu icraab marna waxay uqaybsantaa lafdan iyo taqdiiran waay hadda lafdan iyo taqma taqdiir taqdiiran waay sidaas idan way rafiicsan tahay calaamatu rafceheedana waa damo waay damada daahir miya ma qadar waay way ku qadaran tahay idan way ku qadaran tahay taqdiiran uu sheegay marka waayahay icraabteedana marka waa waid sidii oo kale waaye alwaahu bixasabi maa qablaha id darfun lima mada min azamaan qaala ficlu maadi mabniyun lfatxi la maxala lahu min alcraabi musa faacilu qaala marfuucu biqaala wacalaamatu rayfi damat muqadarat cala alifi manaca min duhuuriha atacaduru wa fii jami taksiiri iyo wa fii jami taksiiri taqyiirkii jamcigiisii dhexdiisa waa aana taksiirka jijibin ma aha hee waa bedeli taqyiir waay ataksiir hee luqatan waa ataqyiir oo soo marnay wa taqyiir bedel waay jijibin adagii soo qaatay oo kala jijibisay lugta iyo gacmahaad ka jibisay ma aha meeshii ka jabsan yahay itusa lagu dhaha yaa jibiyey haddii jabay yaa kabay su-aalo badana kuga imaana marka meeshan waxaa waaye taqsiirkan waa taqyiir iyo wa fii jamci taksiiri taqyiirkii jamciisii dhexdiisa u ahaana waa booskii labaad booskii labaad waay jamu taksiirna waxaa la yidhaahdaa maa tagayara fiihi binaau mufradihi bisiyaadatin aw naqsin aw tabdiili shaklin maa kii waaye jamu taksiir huwa maa kii waaye tagayara isbedelay fiihi maaga dhexdiisiiba binaau mufradihi mufradkiisii binihiisii dhistiisii isbedeshay wa biziyaadatin bisababi ziyaadatin isku bedelay aw amase naqsin bisababi naqsin isku bedelay aw tabdiili shaklin bisababi tabdiili shaklin shakal isbedelay hee sababtiis isku bedelay waay saddexdaasa ugu waaweyn saddex kalima kasoo hoosbahaysa mar kale qori doona insha allah kaasaa la yidhaahdaa munsarifan mid sarfoomaaya kaana ahaaya aw amase kayra munsarifin mid sarfoomaaya keyrkiisii ahaayaaba jamu taqsiirkan wuxuu qeybsamayaa labo munsarif iyo hayru munsarif labadaba markii la rafcinayo waxaa lagu rafcinayaa damma tusaale naxwu qaala asxaabu muusaa qaala waxay dhaheen asxaabu muusaa nebi muuse asxaabtiisii waxay dhaheen hee sida soo socoto aayadiga aakhir hadda shaahidka xaggee waaye asxaabu waay asxaab waa jamcu hee saaxib sakiran waa la dhihi karaa jamcu saaxib wey saaxib muxuu ahaa mufrad jamac ka dhig asxaab way hee asxaabaa lagu dhig la dhahay hadda markaa asxaabu waa jamcu taksiir waay mufradkiisii ayaa la bedelay taqyiir ku dhacay hee ziyaada iyo shakal iyo intaba way ku dhaceen qaala waxay dhaheen asxaabu muusa nebi muuse asxaabtiisii icraab ahaana qaala ficlu maadi mabniyun ala lfatxi laa maxala lahu min alcraabi asxaabu faacilu qaala marfuucu biqaala wacalaamatu rafcihi damat ظaahirat fi aakhirihi liannahu jamcu taksiirin asxaabu mudaaf muusa mudaafun ilayhi majruurun bilmudaafi wacalaamatu jarihi fatxatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhurihaa atacaduru muusa waa maalansarif muusa maxaa waay maalansarif maxaa lagu lagu kasrinaya saa udhahaysan marka kasra tabihu sidaas way marka wacalaamatu jarihi fatxatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuurihaa atacaduru waay waayahay wamasaakinu tardawnaha iyo wa masaakinu guryaal masaakintaas oo tardawna aada ku raalli noqonaysaan haa masaakintu waay masaakin haddii la yidhaahdo waa guryaalku waay masaakiin haddii la yidhaahdo kaafka nuunka dhexdoodii ya lagu darana oo dadka masaakiinta fuqarada danyarkaa waay sidaas mar iyo wa masaakinu guryaalo guryaalkaasoo tardawna aada ku raala noqonaysaan haa guryaalka haddii ahaba ilaykum way alwaaw marka miraha eraab ahaana alwaaw xarfu cadfin waxay ku adafan tahay aayadda awlkeed qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ikhwaanukum wa aswaajukum wa cashiiratukum wa amaalun iqtaraftumuuha wa tijaaratun takshawna kasaadaha wa masaakinu tardawnaha axaba ilaykum min allahi wa rasuulihi wa jihaadin fii sabiili ila akhir iyo wmasaakin way marka alwaaw xarfu cadfi mabniy lfati laa maala lahu min alcraabi masaakinu macduufun calaa aabaau wlmacduufu cala lmarfuuci marfuucu calaamatu rafcihi damat daahiratu fi aakhirihi liannahu jamcu taksiirin gayru munsarifin tardawna hee ficlun mudaaricun marfuucun ltajarudi can الnaasib اljaazimi wcalaamatu rafcihi hubuutu nuun niyaabatan can damati liannahu ficlu min af'ali اlhamsati markii lasoo gaabsho waw ljamacati damiiru mutaصilin min sukuni fi maxali rafcin faacilun waay ha damiiru mutaصilin min sukuni fi maxali nasbin mafcuulun bihi i wa min aayaatihi marka wuxuu tusaalayay munsarifki iyo maala insarifkiiba laba jamcu taksiirkii qaala asxaabu maxay ahayday munsarif masaakinuna maxay ahayday maala yansarifkii tusaalihiisi ee lafdan aw taqdiiran ayaa u qaybsamayaana dhahanaye lafdan tii ma ahane taqdiirkii raba meeshan inuu kuu sheego hadan wa min aayaatihi alla aayadihiisii ayay ka mid ahaadeen aljawaari jawaari ma idin qoran jawaari rig oo fa qoranta ma jiraa ha aydan qoran tahay sax labada waa sax wa min aayaatihi alwaawu bixasabi maa qablaha mabniyun ala lfatxi laa maxala laha min alcraab horta icraabta ka hor hee aaway jamcu tagsiirka meeshaani laga rabo aljawaari waay aljawaari ayaa la rabaa jamcu tagsiirka waa saas aljawaari waay jamu taksiirkaasn marka waa lagu qadaraya taqdiiran waay raabtiisa raab ahaan marka alwaaw bixasabi maa qabla mase alwaaw xarfu caadifin mabniya fati laa mahla laha min alcraab ama laa mahla lahu min alcraab min aayaati min xarfu jari mabniyun ala sukuni laa maxala laha min alcraab aayaati majruurun bimin wacalaamatu jari kasratu daahiratun fi aakhirihi liannahu ayaa jamnad saalim waayahay آيات مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن أو مستقر هي خبر المبتدأ المقدم الجواري مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل على الياء المحذوفة الجواري وفي قرآن الياء المحذوفة لها هذه جوارية ايتانا وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل إذا ولو قدر يسكن سولو قدر وطنا إيوه في جمع المؤنث مؤنث كي جمعيسي dhexdii sawaaanaysa booskii saddexaad waay iyo wa fii jamci lmu'anasi dadigii jamciis dhexdiisa u ahaanaysa jamci asaalimi u badbaaday jamanahu saalim maxaa la yidhaahdaa maa jumica bialifin wa taa'i masiidatayn iyo wamaakii oo xumila la ximbaaray calayhi calaa jamci almu'anath asaalim calayhi jamca dushiis lagu ximbaaray boos labaa saddexaad oo damadii calaamo ugu noqonayso rafcihii waa jamuanatha saalim tacriifkiisina waa sheegnay iyo wamaa xumila wamaa kii oo xumila huwa maaga lagu ximbaaray calayhi jamcan dushiisa lagu ximbaaray waxaa jira wax jamaca muanasu saalim aan ahayn laakiin laska heleeshinayo asaga xukun isku xukun noqonayaanoo sidii asaga loo ciraabayay loo icraabayo waay maxaa jamu manasal u noqon waaya shuruuduu leeyahay shuruudi ayaa laga waayay shuruudooyinkiisina waa noo imaan doonaa insha alla kulligood waaya iyo wamaakii oo xumila huwa maaga lagu ximbaaray calayhi jamcagaasi dushiisi lagu ximbaaray waayahay wahuwa noocaani dhebal qarabsi wax yar meesha wahuwa نوعان وهو نوعان وهو نوعان وهو نوعان كو اسم جمع لا واحد له من لفظه اسم جمع لا واحد له من لفظه اسم جمع لا واحد له من لفظه اسم جمع لا واحد له من لفظه كأولات كأولات كأولات كأولات, كأولات labo maa maa sumiya bi hada ljamci maa sumiya bi hada aljamci maa sumiya bi hada aljamci maa sumiya bi hada aljamci maa sumiya bi hada aljamci naxwu carafaatin wa adricaatin نحو عرفات وأذرعات نحو عرفات وأذرعات نحو عرفات وأذرعات فعند عنه وما حمل على الجمع وما حمل عليه هي لبا نوع وهو نوعان ولبا نوع بس كان او jam wanatu saalim dushiisa lagu ximbaaraayo waa laba nooc bes intaa qabso hal mar ku dhig kow ismu jamcin jamci isimkiisii waay laa waaxida hal lahu asaga aan lahayn min lafdihi lafdigiisii hal ma laha weligiis saasaa lagu arkayba halba ma laha koob wixii la soo dhahaya laba la dhaamaano kooba ma lahabe asagoo jamca u dhashayba hooyadiisii jamcanama ku dhashayba ya saasa ku dhashayba ismu jamcin isim oo jamca laa waaxida halnimo lahu asaga aan usugnayn min lafdihi lafdigiisagiisii lafdigiisiiba asagoo hal allama arkinba oo asalkiisii hee saasa ahaa wax la dhahay ma laha oo saanlayba ku dhashayba sada hee ka ulaatin oo kale ulaad ulaadu weligeeda saanle lagu arkay alif iyo ta gadaala lagaga daraye markii hore saasa ahaa wax la dhahayba maba jiraanba maba soo halay isago ula ula weligeeda lama arkin qaab loogu dhaway ilaa ilen alifkiin iyo ta'dana gadaal calaamadii jamci mudanas salim ay ahayd soo maahan gadaal lagaga daray markii hore ula ayaa ahayday maba jirtaba weligeed waxaa la arkay ayadoo ulaati ah bis halkeedaba lama soo arkinba waana jamca asaas ka tahay kaas marka waxaa loo yaraa waa sidii jamcu salim ma aha laakiin jamcu salim maxaa yeelay jamcu salim maxaa loo yaraa taariifkiisii ma jumica bialifin wastain masiidati waa lagu daray wax dheeriya lagu daray asalka laakiin hal u ahaa wax dheeriya lagu daray alif iyo ta dheeriya lagu daray mabaa kan alifita meel lagu keenay malahane weligiis saasa ku dhashay asagoo hal lama soo arkin laakiin jamcu salim asagoo hal waa la soo arkay soo maha saas way markaasaa lamada lagu daray wax badan u noqday kan weligiisii basaan le ahaa asagoo hal inti lasoo arkay wax lagu daray maba dhicinba lama helaayaba taas ma la fahmay waay labo midka labaad waxaa waaye maa sumiya bi hada aljamci maakii way sumiya huwa maaga lagu magacaabay bi hada kan lagu magacaabay kaasoo aljamci ah kee maxaa laga wadaa jamcan ayaa qof lagu magacaabay jamcigii ayaa qof lagu magacaabay ama meel lagu magacaabay qof shar sharadu ma ahaane boosa lagu magacaabay ama qofa lagu magacaabay saas hindaad maxaa waay jamcatu salim waay haddii hindaad hal gabar lagu magacaabo hindaad la yidhaahdo gabadhii magaceed maa lahay hindaad jamcatu salim ya ma aha hee hal qof waay magaciisba hal qofa laga wadaba hindaadi maantan jamcigii ayaa qof magaciisi lagu loo bixiyeyba wax amaba shay lagu magacaabayba kaas marka mulxaq waay waxa loo cihaaba sidii jamcu salim laakiin ma aha waay maxaa yeelay hee jamcigii hal qof lagu magacaabay waay mala fahmay sida naxwu hee carafaatin oo kale carafaat carafaat waa makaan waaye hee xaramka mako ka baxi xuduudiisii ka bilaabanayo meelanta sagaalaadka oo carafo la istaagayo banaankaas carafaad loo yaqaan carafaad marka hal meel booskeeda waay jamnisaali maaha eh waa mulxaq iyo adricaatin oo kale adricaat ad daal waay adricaatin oo kale adricaadkani waa qaryatun bishaam waay waa tuulo shaam ku taal ayaa adricaad la yidhaahdaa adricaadaasi ayadana waa mulxaq ma aha muana maxaa yeelay he jamciga waxa lagu magacaabay boos soo maha ma aha marka mutane ma aha jamcsalim ma aha idan labadaasi shay waay hal ayuu tusaaleeyay musanifka halna waa ka tagay kii tusaaleeyay qaabkan waaye kan kalena ogow waayahay naxwu idaa jaaaka almuuminaatu idaa jaaaka nebi moxamedow haddii ay ku soo gaaraan ay ku imaadaan waay jaa maraha qaar waxay noqotaa bimacnaa wasala idaa jaa-aka markii ay ku soo gaaraan almuuminaatu gabdhihii mu'minaadka ahaa oo kale waayo idaa marka meesha la raba hadduu hagee almu'minaatu almu'minaatu waa jamcu mu'anathu saalim waayo waana la rafcinaya maxaa lagu rafcinayaa dammo waaya ecraab ahaana idaa darfun limaa yastaqbilu min azamani way tan maadi ma aha lima mada ma aha lima yastaqbil way haddii ay kusoo gaaraanay ayaa laga wadaa idaa jaaaka idaa darfun lima yastaqbilu min azaman jaa ficlu maadi mabniyu lfati la man la lahu min aliraami walkafu damiru mutasil min alfati fi maxali nasbin mafcuulu muqadam way almuminaatu faacilu jaa marfuucun bija waclaamatu rafi damatun daahiratu fi akhiri lyahi liannahu jamu muanath asalim way waulaatu laxmaali waulaatu laxmaali hee uurarka kuwii u saaxiibka ahaayeen ajaluhunna waqtigoodii hee an yadacna ajaluhunna waqtigoodii bimacnaa ciddadoodii an yadacna waa inay dejiyaan xamlahunna uurkoodii waay hadda shaahidku hagee ulaatu waay ulaat waa mulxaqii tusaalihiisii waay waa la rafciyey maxaa lagu rafiyey dammo maxaa dhacay waa mulxaqun bijamci muanata saalim waay eraab ahaan وولاة الماء بحسب ما قبل من فتح لما لله من الرابع ولاة مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفي ضمة ظاهرة في آخره لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم ولاة مضاف الأحمال مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره مبتدا خبر كيساوي أجلهن أن يضعن حملهن جملة داسيو أجلهن ومبتدا لمات أن يضعن أن يضعن حملهن أي هي خبر الطهي mubtadahaas labaad iyo khabarkiisi isku daray ee mubtadan markaasi wuxuu noqonayaa khabar way oo fi lficli mudaari mal gaari waqtigi xiraan hor idnaaye aan ku daraynaa haye wa fi lficli ficilkii dhehdiisa ayaa uga ahaanaya ficilkii almudaarici mudaariciga aladii ficilkaasoo lam yattasil aan la xidhiirsanin biaakhirihi aakhirkiisi shayan waxaba ayuu dhahay booskii sadde afaraad oo rafcaha damada calaamo ugu noqonaysay waa ficil mudaaric waxaa loo yaqaanaa ficil mudaaric oo aakhirkiis waxaan la riirsin wakaas waana hal boos ee hal shay isagan wa fi lficli iyo ficilkii dhehdiisa uga ahaanaysa ficilkii almudaarici shabahay aladii ficilkaasoo lam yatasil aan la xidhiirsanine biaakhirihi aakhirkiisi shayan waxba aan la xidhiirsanin maxaa waxyaabahaas aan la xidhiirsanaynin mima yuujibu bina'ahu aw yunqilu icraabahu min alxaraka min al min min al حركات إلى الحروف من اللي إلا وي مما كي كي كان على الجنس مما كي يوجب بناءه بنيس واجب بناءه والله بشي ما وي نو نو نسوى يو نو توكيد وي أو مسي ينقل قورنا ينرر يو إعراب إعراب كيسي من الحركات حركات كي حقه ذكرها يو إلى الحروف حروف قرر يو oo maxaa waay kan harakaatka raaraya xuruufu raaraayo damiiru taniyatin oo damiiru jamcin oo damiiru lmuanasati lmukhaatabati waay saddexdaas waay shantaas arrimood aan la helisin mid kamid arimood ah tusaale naxwu narfacu darajaati man nashaau narfacu waan koryeelaynaa darajaati man qof darjooyinkiisa ayaa kor u qaadaynaa u dhaha ilaahay nashaau anaga doonayno شاهد كدوا نرفع إيو نشاء لبضب إعراب هانا نرفع فعل مضارع مرفوع للتجرد يعني الناصب والجازم علامة رفع ضمة ضائرة في آخره لأنه فعل مضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن نحن فاعل أما نحن ضمير رفع منفصل ها مبني على الضم في محله رفع وايه لأن لأنه اسم مبني لا يدر في إعراب صحيح يا لله من اسكيل عليه درجات فع- مفعول به سكرنا ولا قد يكرر لبي إعراب كوبنا هذا مفعول قد يجينا درجات مفعول به منصوب علامة نسبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع النث السالم درجات مضاف من مضاف إليه من هي مضاف إليه أما من اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر مضاف إليه وصهر مرين كرتا درجات مضاف من اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر مضاف إليه نشاء فعل مضارع مرفوع للتجرد يعني الناس والجازم علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره لأنه فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن نحن ضمير رفع منفصل مبني على الضم في محل رفع لأنه اسم لا يظهر فيه اسم مبني لا يظهر في أعراب والله ألا يدعو ضدك يا أغيريا إلى دار السلام بدبادي دار تيدا حقه لا يو ضدك أغيريا واي هذا ماشي لربوا حقه يدعو إذن ضا إيه مرن وحو حنوضا لفظا مرة تقديرنا وتقدير أنا مد هذا يعني ممكن كينو صوت صريح وها لفظا كنا وتقدير كي وسلم والله الواو هي ابتدائية مبنية على فتح اللام لا من أول كرا الله مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ضارة في آخره لأنه اسم مفرد منصرف يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل وفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على الله والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع khabar mubtada'i waay ilaa arba- al- ilaa harfu jarin majruun sukuun lama lalam ila raraabay aljaru majruur mutaalliqun xagee loogu qof yaraya yadcuu liyadcuu ilaa daari majruurun biilaa wacalaamatu jari kasratun daariatun fi akhiri aljaru almajruur mutaalliqun isaha markaas waay ilaa harfu jari majruun sukuun lama lalam ila raraabay دار مجرور بإلى وعلامة الجر كسرة ضارة في آخر الجار والمجرور متعلق بيدعو أساس دار مضاف السلام مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة الجر كسرة ضارة في آخره وأما الواو والله سبحانه وتعالى أعلم